الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كل حق الدمر كاي كسعتا jilcisadu ma xaaraan baa mise waa xalaal haddaanan madaxayga qaawinayn jilcisada kolley waxaa looga jeedaa waxaa timaha marka la mariyo timihii adkaa timo jilicsan ay noqonayaan hadduu shaygaasi yahay shay madow oo midabka timaha madoobeynaya in timaha la mariyaa ma bannaana waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida dhowr jeeroo hore aynu sheegnay wuu diiday timaha in la madoobeeyo oo markii loo keenay abuquxaafa abubakar aabihii ahaa markii rasuulka loo keenay sida muslim saxiixiisa uu ku wariyey rasuulku wuxuu uhi hayiruu haada shayba wajanibuuhu sawaad ciradan midabkeeda bedela madowgana ka fogeey waxaa la mida shaygaa timaha lagu jilcinayaa hadduu leeyahay darar dhib hadduu qofka ku leeyahay caafimaad oo dhakhaatiirta ama dadka kale tijaabiyey arrintaasi waxa weeyaan ay sheegaan oo ma bannaano qofka bani aadamkaahi jidhkiisa inuu ku isticmaalo ama timihiisaba wax dhibaaya oo nafta qofku ma laha isagu ilaahay baa subxaana wa tacaala iska leh waxaana looga ogol yahay naftiisa inuu ku tasarufo oo ku takrifalo inta waxa weeyaan shareecada waafaqsan ee aan ka baxsanayn walihaada ba ilahay uhi walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilina ma odhan kartid nafta aniga ayaa iska leh markaan doono waan dilaya walaa tulquu biaydiikum ila tahluka yacnaa naftiina halaag ha ku ridina rasuulku mar kale waa ka yidhi laa darara walaa diraara qofku wax allaalaya wixii dhibaya dhib sooca ah ama dhibkiisu uu ka badan yahay dheeftiisa inuu isticmaalaa uma banaana waxaa la mid ah haddii gabadhu ay arrinta noocaasiya kaga dayanayso dumarka kaafiraadka ama faasiqaadka waxaana taasi had iyo jeeraale ay ku muuqanaysaa haddii arrintaasi ay muujiso oo haddii timaheeda sababta ay u jilcinayso ay tahay inay u muujiso ragga ajanabiga ka ah maxramna aanu ahayn zawjna aanu ahayn taasi waa tabaruj ilahayna wuxu uhi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa tabarujku waa noocyo badan yihi quruxdoo la muujiyo tii dhaladka ahayd ee ilaahay qofka u dhaliyey ku abuuray iyo tii muktasabka ahayd inta midnaba lama muujin karo ilaahay baa diido uhi walaa yubdiina ziinatahuna haddii markaa waxyaabahaasi jilcintu ay ka maran tahay wax dhiba ma laha ma shay iskii muxaram u ah waad jilcin kartaa gabadhu timaheeda mana ka mid aha takyiiru khalqi illaah bedelistii abuurka ilaahay shaydaanku uu ku ballan qaaday bani aadamka in uu ku riixi doono ku kalifi doono wala aamurannahum fala yugayirunna khalqa allah waayo arrintani ziyaado dheeraadna keeni mayso gabadhu timaheedu waxba kuma darin nuqsaanna keeni mayso timuhu intii ay ahaayeen ayuunbay yihiin waxay la mid tahay waxyaabahan kale la marinayee quruxun timaha u kordhinaya laakiin abuurkoodii asal ahaan waxa weeyaan aan bedelahayn waxyaabahan markaa dumarku ay mariyaan jidhkoodaba kirimada ah yanaa dee qaar baa nucuumo u samaynaya jidhkii jidh jilicsanoo markaa naacima oo aan adkaynoo waxba aan xaganahayn ka dhigaaya markaa dawadaasina taas ayuunbay la mid tahay saas ayaanay fatwoodeen ahlucilmigu sida lajna daa'ima saasaa fatwooda ku qoran xataa adkaynta lafteeda ayaa la weydiiyey sheekh alfawsaan xafidahu llah markaasa wuxu alaslu fiiha alibaaxa walaysa hunaaka daliilu yamnacu min dalik waxaa asal u arrintaasi inay bannaan tahay daliil markaa markaa xaaraantimaynaya oo mamnuucayaana ma jiro su-aasha kale waxaan ahay gabadh haftooleeya alaabta ayaan soo qaataa ayaan ku soo qaataa dollar alaabta ayaan soo alaabta aan soo qaato dollar ayaan ku iibiyaa marka dambena dadka hafta ayaan kaga guraa gacan dambe ayaan u xisaabiyaa doolarka markay dhammaato yaana waktigii ma xaaraanba mise waa xalaal kolley kelimaad iska istilaaxiya baa ku jira oo de waa fahmayaan dadka reer hargeysa hafto waa la fahmaya aan filaya waa shaygii qofka in laga iibiyo oo lacagtii marba in laga qaado idhaa bishiiba wax bixi baycu taqsiid baa la idhaahdaa baycu taqsiid sidiisabana ahlucilmigu waa isku khilaafsan yihin culimada qaar baa ku tegey inuu xaaraan yahay baycu taqsiidku laakiin sida saxiixa ah haddii iibka la jaro oo qofkii in uu naqad ku iibsanayo iyo in uu amaah ku iibsanayo labada mid arintu ay ku go'do oo iyadoo labadaasi ay laalan yihiin aan la kala tegin sida saxiixa waa jaa-is waa bannaan tahay baycataani fii baycana oo rasuulkuu naahiyey laba iiboo iib gura ku dhex jiraana waa bayculciin oo kale waxaa kaloo meesha ku jirta kelimaadka istilaaxiga gacanta dambe oo erey bixin kolley dee inagu aynu fahmayno lakiin waxa laga yaaa dad meelo kala jooga haddii hadalkayga dhegaystaan inaanay fahmin gacanta dambena waxaa looga jeedaa yacanaa sarifka qofku markuu isagu iibinayo lacagtii adkayd dollar ama mid kale gacan horaa la idhaahdaa markuu iibsanayana maxaa la idhahdaa gacan dambe yacanaa bayci iyo shiraagii baa labadaa magac loo kala bixiyey almuhim su-aashan haddaynu soo ururin oo macnaheedu waxa weeye qofku lacagtii uu wax ku iibsaday wax uu ku iibiyey ama uu ku iibsaday midaan ahayn ma qaadan karaa oo tusaale ahaan dollar buu qofkii kaga iibiyey alaabtuu iibinayey kadibna kaash buu qaatay oo lacag shilin somalilanah ayuu qaatay cagsigana waa noqon kartaa shilin somalilanna uu kaga iibiyey dollar baanuu markii dambe uu ka qaatay ka lacagta kala bixinayaa tii wax lagu kala iibsaday mid aan ahayn bixinayaa ama ha noqdo baayacoo iibiyaha ama mushtarigoo iibsadaha ha noqdo kuu doonayaba ha noqdo arintaasi sida saxda ah waa bannaan tahay ba'si ma laha wuxuu uhi saciid ibnu jubayr ra'aytu bna cumara yakunu calayhi alwariqu fayucطi biqiimatihi danaaniira waxaan arkay uhi cabdullaahi bnu cumar radia allahu canh oo lagu leeyahay fido alwariq waa alfida oo dabeetana fido bixin maayo muxuu bixinayaa diinaar diinaarku waa dahab in diinaarahoo la qiimo ah intii fidada lagu lahaa ayuu bixinayaa ile diinaarka iyo dahabku waa kala qiimo sareeyaan diinaarka iyo iyo fidadu waa kala qiimo sareeyaan wayakunu calayhi danaaniiru fayucطi lwariqa biqiimatiha waxaa kaloo dhacaysa in diinaar lagu leeyahy oo dahaba markaasaa wuxuu ku bixinayaa diinaarkii lagu lahaa yanaa daraahim oo fido ka samaysan oo laakiin dee intii lagu lahaa in la qiimo ah ibnu abi shayba ayaa wariyey cabdullahi bni cabaasna waxaa laga soo wariyey anahu kariha dalik isna waa ka ansaxday arrintaa inuu karahaysto oo u dhibsaday ibnu abi shayba asalka ibnu cabaas laftiisana wariyey xadiidna waa jiraa marfuuca laakiin dacfi baa xadiidka ku jira isagoo waxba deliishan mayno laba shardi baana ahlucilmigu u sheegaan lacagtii aada wax ku iibsatay midaan ahayn oo ay kala duwan yihiin marka aada bixinayso ama tii aada ku iibisay midaan ahayn markaad qaadanayso oo ay kala jinsi yihiin oo tusaale ahaan doolarka iyo lacagta kaashka ee shilinka ahi waxay isaga dhigan yihiin diinaar iyo dirham bay isaga dhigan yihiin marka waxaa bannaan adoo kaash ku iibiyey inaad doolar qaadato ama adigoo doolar ku iibiyey inaad qaadato kaash yacnaa shilin laakiin bishardayn waa marka laba shardi la helo shardiga koowaad waxa weeye an takuuna biqiimatiha waqta adafc marka aada lacagta dhiibaysa aada bixinayso qiimaha ay marayso waa in lagu sarifo maalintii shayga la kala iibsaday qiimuhu maraya waa inaan la eegin aan tusaaleeyo waxaad shaygii ku iibsatay dolar tusaale ahaan toban dolar waxaad doonaysaa inaad ku bixiso shilin inta shilinka aada bixinaysaa waa inay noqoto in u dhiganta toban dolar maalinta aada bixinayso maalintaad iibsatay waxay doonaysaa ahaato haddii maalintii aada shayga iibsatee dolar aada ku iibsatay aada amaahatay tusaale ahaan lixdan kun tobanka dolar ay u dhigmayeen maalintan dambe aada bixinayso shaygii aada iibsatay lacagtiisii tobanka dolar konton kun ay u dhigmaan waa inaad kontonkaa kun ku bixiso cagsiguna waa saas oo kale dolarkii wuu wuu qaaliyoobay yaani kor buu u kacay hoos buu u dhacay waa lala soconaya biqiimatihi walihaada u fiirsa hadalka saciid ibnu jubayr fayucطii biqiimatihi danaaniira haddii aan sidaa la yeelin riba ayay noqonaysaa waana sida in badanoo ganacsatadeeda ka mida ay yeelaan oo qofkiibay shaygii kaga iibinayaan shilin dabeetana sarif wahmiyoon jirin bay samaynayaanoo waxay ku qoranayaan buuggii xisaabta doolar taasi waa khalad iyadu sax maaha waa in wixii lagaga iibiyey qofka halkaasi uu ugu qoraado maalinta uu bixinayo haddii lacagtii lagaga iibiye mid aan ahayn uu ku bixinayo markaasaa la sarifaya maalintaa wuxuu maraya lagu sarifaya markaa shardiga koowaad waa kaa an yucطiya biqiimatiha yowma adaf maalintaa uu bixinayo qiimaha ay marayso waa inuu ku bixiyo laa azyada walaa anqas waa inaanu kana kordhin kana yarayn shardiga labaadna wuxuu yahay ahlucilmigu ay sheegaan waa in markaa la sarifo la dhiibo oo aan iyadoo la sarifay haddana dafcigi iyo dhiibistii aan dib loo dhigin oo tusaale ahaan ma banaano inuu qofkii u tago uu ku idhaahdo imisa ayaad igu lahayd waxaan kugu lahaa konton dollar warni anigu dollar ma hayee shilin iigu bedel waayo shilin baan kugu bedele waa saddex boqoloo kun war waayo saddex boqoloo kun haddaba igu qor hada laa yajuus markaa la bedelay markaaba waa inuu dhiibo waayo meeshii maxaa soo galay sarif sarifkana maxaa loo shardiyaa yadan biyad waida اkhtalafat hadi اlasnaaf fabiicuha kayfa shiئtum ida kanat yadan biyad suurada hore aynu sheegnay ganacsatadeenna in badanoo ka mid a isticmaalaanna yana shardigaasi ayaa ka maqan oo wixii oon la kala qaadanahayn bay sarifayaan oo sarif khayaaliya weeye qofkiibuu amaahiyey tusaale ahaan boqol kun intuu kolkoletarkiisa qaato alaala alxaasiba oo uu xisaabiyo ohanaya boqol shan iyo toban dolar shan iyo toban dolar buu halkan iskaga qoranaya sarifkani goormuu dhacay shan iyo tobanka doolar iyo boqolkan kun goormaa la isku bedelay yaana mid baa maqan soo maaha weli aan la bixin shan iyo tobanka dolar waa maqan yi ee qofka boqolkan kun loogu sarifay marka maxaa maqan shardigii ahaa yadan biyad ayaa maqan marka labadaa shardi haddii la helo shardiga koowaad oo in lagu sarifo qiimaha ay markaa la bixinayo marayso iyo markaa la sarifee lacagtii la bedelayba in la kala qaato labadaa shardi haddii la helo qofku wixii lacagtu wax ku iibsaday ama uu ku iibiyey midaan ahayn ayuu qaadan karaa ama uu ku bixin karaa wataa masalada waxa weeyaan khulaasadeeda su-aasha saddexaad ilaahay ayaan wax weydiistaa in badan shaygiina ma helo marka arrintaasi maxaad tala ka bixinaysa ilaahay baa subxaana wa tacaala ina amray inaynu barino oo baryo aynu ku caabudno waayo waxaynu nahay fuqaraau ilayhi kuwa ilaahay u baahan yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah ilaahay kama maarmi karno walihaada baa ilaahay ina amray inaynu ku caabudno inaynu isaga barino wa qaala rabukum udcuunii astajib lakum ilahayna wuxuu inoo ballan qaaday alistijaaba ducada inuu inaga aqbalayo hadalkanna waxa uu ka dhashay arrin uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam diiday marka la ducaysto arrintaasi waa alisticjaal waa inuu qofku ijaabadii degdegsado oo rasuulku wuxu uhi yustajaabu liaxadikum maa lam yacjal midkiin ducada waa laga aqbalayaa inta aanu degdegin degdegaasuu sii macneeye wuxu uhi yaquulu dacawtu dacawtu falam yustajab lii wuxuuna ilaahay waan baryo waan baryo ducadii laygama aqbalin hadalka noocaas ayaa sabab u noqonaya qofka ducada in laga aqbali waayo qofku haddii wixii ilaahay uu ka baryey laga aqbali waayo oo uu arki waayo hadduu arki waayo in laga aqbalyeyn kale isagu ma ogee waa inuu naftiisa dib ugu noqdo waayo waxaa laga yaabaa wax ducada in laga aqbalo diidaya inuu isagu ku sugan yahay oo ku sifaysan yahay rasuulku waa kii sheegay uma dakara arajula yutiilu safara ashcaa akbara yamudu yadayhi ila asamaa ya rabbi ya rab wamacamhu xaraam wmashrabhu xaraam wamalbashu xaraam wagudiya biاlxaraam faana yustajaabu lidalika ninkani ilaahay buu baryayaa magaciisii buu ku baryayaa gacmii buu kor u taagay waa nin iska boodhaysanoo iska basaasaysanoo mutawaadic ah haddana rasuulku wuxuu leeyahay waa baciid waa fogtay maaha mustaxiil iska ilaali maaha mustaxiil yani yacjabu nabiyu wayastabcid walaa yajcaluha mustaxiila maaha lamaba ajiibi kara maaha macnuhu macnuu waxa weye waa fog tahay waa arrin waxa weeyaan sida loo gaadha ay adag tahay in la aqbalo waayo xaaraan buu cunay oo cabay oo gashan yahay oo ku koray markaa naftaada dib ugu noqo waxaa kaloo aada ogaataa ilaahay subxaana wa tacaala ducadiinu ka aqbalay inay dhici karto rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka ku ducaysta biducaa'in laysa fiiha ismun walaa qatiicatu raxim ducadaasi oo dembi aanu ku dhex jirin iyo qaraabogoysnima toona ilaa ucطiya biixdaa alaa waxaa lagu siiyaa saddex midkood ducadaas ama waa loo kaydiyaa ila baahida darane aakhira ayay taallaae ama dhibaato weyn iyo masaa'ib ku soo socday baa ilaahay uu kaga difaacaa ama wixii uu ilaahay weydiistay buu arkaaba markaa ha odhan ilaahay ducadiigama aqbalin waxaa dhici karta ilahay inuu ka aqbalayoo kayd aakhira ay kuu noqotay taasaana kaaga fiican adduunyada inaad ku hesho ama masaa'ib waaweyn oo kugu soo socday ilaahay subxaana wa tacaala inuu kaaga difaacay oo laa yaruddu alqadara ila adducaa buuri rasuulku calayh isalaatu wasalaam qadarka wax celiya ducada ayaa jirta su-aasha afraad wuxuu leeyahay qofka nebiga caaya ee ka toobad keenaa mar haddii nebigu uu dhintay qofkiina uu noqday qof toobad keenay oo toosnaaday culimada qaarkoodna ay yidhaahdeen towbad ma laha acmaashii saarnayd ma ka tegaya haddii la yidhaahdo toobad waa leeyahay xaqii nebigu muxuu kaga dhacaya su-aashan waxay ka dhalatay faham khaldan oo masaladaasi uu ka qaatay qofka su-aashayna soo weydiiyey culimadu may odrhan qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam caayaa towbad ma laha may odhan ilaahay subxaana wa tacaala dembi walba oo laga toobad keeno addoonka waa ka toobad aqbalaya ilahay baa subxaana wa tacaala yihi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay baa subxaana wa tacaala ballan qaaday addoonka dembigiisu inkastoo uu farabadanya hadduu toobad keeno inuu ka toobad aqbalayo culimadu haddii uu toobad keeno toobad shuruuddeedii dhammaystiratay dembigii ilaahay uu ka galay ee uu ka toobad keenay ila nebiga markuu caayay ilaahay buu dembi ka gale ilaahay subxaana wa tacaala waa ka toobad aqbalaya addoonka laakiin waxay yidhaahdeen xaqii nebigu ka dhici maayo ile qofkii laba dembi buu ku jiraa mid ilaahay buu ka galayoo wax ilaahay ka xaaraantimeeyey ayuu sameeyey midna nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ka galo dee nebigii buu aflagaadeeyey xaqii ilaahay toobadda waa kaga dhacayaa laakiin xaqii nebigu ka dhici maayo culimada qaarkood waa kuwa yidhi ilowba ilow waa la dilaya xataa hadduu toobad keeno haddaanu toobad keenin yamuutu kaafiran isagoo gaalabuu dee dhimanaya hadduu toobad keenana yamuutu musliman isagoo muslima buu dhimanaya saas ayay u kala duwan yihin waxaanay arrintaa ku saleeyeen waxay dhahen cayda rasuulka la caya waa qadfi qadfiga rasuulka lagu sameeyana xadkiisu waa qatl waa dilun nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ka saamixi lahaana dee maanta ma noola marka innaga ayuu waajibkaasi ina saaran yahay waa inaynu dillo waa qowl culimada qaarkood ay yidhaahdeen sheikhulislaam ibnu taymiyana waa rajaxay waana riwaaya can alimaami axmed marka calaa kulli xaal qofkii rasuulka caya haddii uu toobad keeno xaqi ilaahay towbada waa kaga dhacaya laakiin xaqii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan ka dhacahayn adduun iyo aakhiro meel lagaga jaraba su-aasha shanaad wuxuu leeyahy ma banaantaha in la booqdo qubuuraha ambiyada gaar ahaan nebiyullaahi yuunus si gaara in loo booqdo haluu ku yaalla qabrigii nebi yuunus man yadri intaynaan booqashaba gaadhin nebi maxamed mooyaane nebi qabrigiisa la garanaya mama jiraba meel allaaliya meeluu ku yaallo saas ayaa shaykhulislaam abulcabaas kitaabkiisa aljawaab albaahir fii zuwaari lmaqaabir uu ku caddeeyey ma jiro nebi la garanayo qabrigiisi ilaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mooyaane marka halkaad booqanba lamama garanayabe haddii la garanayana in safar loo galo qabri booqashadii rasuulku uu diiday ama qabri nebi ha noqdo ama qabri kale waxa weeyaan ha noqdee walaa tushaddu arixaalu ilaa ilaa halaaثati masaajida buri rasuul meel tegitaankeeda ilaahay loogu dhowaanayo lagu cibaadaysanayo safar looma geli karo saddexda masjid mooyaane waa masjid alxaraam masaajidka kacbadu ay ku taallo iyo masaajidka nebiga calayh salaatu wasalaam ee madiine ku yaal iyo masjid alaqsa waana kuwii diiday saxaabada sida abu basra alkhifaari ciddii ay arkeen iyagoo safar u galay buurtii atuur ilaahay uu kula hadlay nebi muuse waa ku inkireenoo waa ku diideen xadiidkan laftiisana waa u xujaysteenoo waa u daliishadeen taasina waxay radin ku tahay dadka qaarkood oo yidhaahda yacnaa mustatnuuka lasoo reebay mustathnaa minhuga ayuu la jinsi yahayoo xadiidku wuxuu diidayaa un masaajidada in loo safro laa tushad rixaalu ila masaajid weyaan macnuuma yidhah ila ilaa alaaati masaajida taasina sax maaho fahamkii saxaabiga xadiidka warinayey ayay khilaafsan tahay oo ka fahmay masaajidada iyo meelaha kaleba inay isku xukum yihiin oo aan safar loo geli karin saddexdaasi goobood oo masaajidada marka laga soo reebo mooyaane nacam in markaa rasuulku wuxuu diiday qabri kala daayo qabrigiisa in ciid laga dhigto meel lagu soo noqnoqonayo oo wakti go-an la imanayo usbuuciiba mar ama bishiiba mar ama sanadkiiba mar rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa tajcaluu qabrii ciida qabrigayga ciid ha ka dhiganina yaani meel aad kusoo noqnoqotaan marka qubuurta kale maanta ciidda laga dhigtay xadiidkaasi waa ku dabaqmaya min baabi alawla hadduu rasuulku diiday qabrigiisi in ciid laga dhigto meelaha kale maxaad umalaynaysa maanta waxaa jira qubuur fara badan oo ciid laga dhigtay oo la tago yacnaa sanadkiiba mar ama dhowrkii biloodba mar la tago waayo ciiddu waa waa sharci weeyi waa xukum sharci ah haddaanu ilaahay markaa jidaynin dadku inay jidaystaan uma banaana oo ilaahay baa yihi am lahum shurakaa sharacuu lahu min addiin maa lam ya'dan bihi illaah su-aasha lixaad wuxuu leeyahay masaajid uu qabri hortiisa ku yaallo laba gidaarna ay u dhaxeeyaan gidaarkii masaajidka iyo dayrkii qabriga waddana aanay u dhaxayn salaaddiisu ma ansaxaysaa qabriga iyo masaajidkuna uu masaajidku soo horreeyey qabriga iyo masaajidkana uu masaajidku soo horreeyey ma qabriga laga saarayaa meesha mise masaajidkaa la duminaya dadka qaarkoodna waxay daliil ka dhigtaan buu ihi annagu ilaahay ayaanu caabudaynaa ee qofkan meesha ku aasan ma caabudayno qaarna waxay yidhaahdeen dhinac ayuu qabrigu kaga yaallaa ee imaamka kuma beegna su-aasha qeybteeda hore ma bannaanaa in masaajidada iyo xabaalaha la ysla soo doonto ma xagga hore lagaga aaso ama xagga dambe ama dhinac in lagaga aasaa kulluhaa waa fii xukmin waaxid waa isku xukm midna ma banaana waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid masaajida ilaahay ha nacdalo yuhuud iyo nasaara waayo xabaalihii ambiyadooday ka dhigteen masaajida fii riwaayatin wasaalixiihim iyo dadkoodii wanaagsanaa xabaalahooda masaajida ka dhigtay caaisha waxay tihi yuxadiru mima sanacuu rasuulku wuxuu ka digayey waxa ay qoladaa hore sameeyeen oo ummadiisu uga digaya waxay sameeyeen itikhaadu lqubuuri masaajidna saddex macnay leedahay sideebaa qabri masjid looga dhigan karaa saddex macnay leedahay baani culimadu sida ibnu xajar ilhaytami kitaabkiisa azawaajir uu ku sheegay sheekhu alalbanina kitaabkiisa taxdiiru saajid min itikhaadi lqubuuri masaajid macnaha koowaad waxba yaan la dhisin oo banaanba meeshu ha iska ahaatee in qabrigii lagu dul tukado qofka qabri ku dul tukadaa masaajid buu ka dhigtay waayo masjid macnihiisu waa maxay waa mawdicu sujuud waa meesha lagu sujuudo weeye ama ha dhisnaato ama banaan ha haatee macnaha labaadna waa istiqbaalu salaati bihi waa in salaadii loola jeesto xagga qabriga rasuulkuna wuxuu ihi saa muslim saxiixiisa ku wariyey laa tajlisuu cala alqubuuri walaa tusalluu ilayha xabaalaha ha ku fadhiisanina xaggoodana salaada hawla jeesanina arrinta saddexaadna waa binaau lmasjidi cala alqabr aw idkhaalu lqabri fi lmasjid waa isku xukun in qabrigii oo meesha ku yaalay masaajid laga dulbineeyo ama masaajidkii oo dhisnaa la soo geliyo waxa weeyaan qabri oo qof lagu dhex aaso ama lagu dhinac aaso ama xagga hore lagaga aaso ama xagga dambeba waa isku mid saddexdaa arrimoodba waxay soo gelayaan arrinkaa uu rasuulku ku nacdalay yuhuud iyo nasaara lacnat llahi lacana allahu alyahuuda wاnnasaara waayo ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid saxaabaduna ridwaan ullaahi calayhim waxay axaadiistaasi ka fahmeen in qabri iyo masaajid la ysla doontaa inay tahay xaaraan ama salaad iyo qabri in la ysla doontaa walihaadaabaa dadkii ay arkeen iyaga oo meel qubuuro dhinacyada ay ka xigaan hadda xagga hore maaha ku tukanaya ay ku inkireen cumar ibnu khadaab baa ka mid aha wuxuu arkay waxa weeyaan nin tukanayo laba qabri midba dhinacuu ka xigo maaha xagga qiblada faankara caleyh alqubuur alqubuur bui halkaa intuu kaga soo qayliyey war xabaalaha miyaanad arkahay war xabaalaha miyaanad arkaahayn marka xagga hore inuu ka xigaa shardi ma aha mar haddii qabriga masaajidka loola soo qastiyey ama xagga dambeha lagaga aaso ama dhinacyada ama xagga horeha lagaga aasee waa isku mid weeye oo qabri baa masaajid laga dhigtay ayaa ku dhaboobaysa waxaa isweydiin le maxaa loo diiday arrintaa waxaa loo diiday waayo waa mabda'u shirki oo halkii shirkiguba uu ka bilaabmay shirkigu wuxuu ka bilaabmay aliftitaana bisuwari waaliftitaana bilqubuur laba arrimood buu ka bilaabmay fitno lagu fitnoobay sawiro raggii wanaagsanaaye qowmu nuux ka mid ahaa markii ay dhinteen waa kii shaydaanku dhegta u saaray qoomkoodii ee ku yidhi rag la quura ma ahayne rag cibaado badan bay ahaayeene si aad cibaadadoodii u xusuusataan sawira sawiradoodii waxa weeyaan halkaa ka lula sababta labaadna waxay ahayd qabri lagu fitnoobo wuxuu ku yidhi xabaalooda dushoodii taallooyin ka sameeyo sawiradaana sudha mudda maray ka soo wareegtay cilmigii la ilaabina intuu u yimi buu ku yidhi aabbayaashiin waa caabudu jireene caabuda ilaahay cid aan ahayn in la caabudaaba halkaasay ka bilaabantay qabri bay ka bilaabantay qabri la weyneeyey oo wax laga dul dhisay oo laga dul sameyey walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasi uu aada ula dagaalamay qabla an yamuuta bikhams xadiidu jundub intaanu dhiman shan ka hor iyadoo weliba rasuulku aada u xanuunsanayo oo marna maro wejiga uu iska saarayo markuu ku caburana uu iska tuurayo ayuu yihi yuhuud iyo nasaare ilaahay ha nacdalo waayo qubuurtii ambiyadooda iyo saalixiintooda ee masaajida ka dhigteen alaa inii anhaakum can dalik war hooyaay haddaad ummadayda tihiin arrintaa waan idinka digayaa una fiirsan maanta qabri kasta oo la dhisay oo qubad laga dul sameeyey ama taabuut ama masaajid lagu dhexaasay ama lagu horaasay ama lagu dhinacaasay maada yactaqidu nnaasu fii maxay dad u ka aaminsan yihin ma inuu xabaalaha kale la mid yahay oo loo ducaynayo unoo la dhaafayo mise inuu wax dheer yahay oo isaga laftiisaaba wax la weydiinaya ama ciiddeenu sheegayna baa laga dhiganayaayo sanadkiiba mar baa la imanaya markaasaa xoolo lagu dulqalqalaya durbaan waxa weeyaan laga ag tumanaya marka sababta loo diiday waxa weeye walow dadkan markaa joogaa haba noqdaan dad garanaya in ilaahu la caabudayo qofkan qabriga ku jira aan la caabudahayne waxay arrintani sabab u noqonaysaa in dad dambe wakhtiyo dambe iman doonaa saa qoomu nuuxba ku dhacday qabrigan ay ku fitnoobaan shaydaanku waxa weeyaan uu ku lumiyo marka su-aasha dadka qaarkood ay leeyihiin annagu ilaahay baanu caabudaynaa qofka qabriga ku jira caabudi mayno waxaynu leenahay adigoo ilaahay caabudaya haddana qabri inaad u jeesato xaggiisa nebi maxamed baa kuu diiday laa tusalluu ila alqubuur yaa yidhi xabaalaha xaggooda ha u tukanina nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuwu rasuulku sidaa ku lahaa oo saxaabada ahi ma xabaalaha dadka ku jiray caabudayeen waa maya waa arrinsideeda mamnuucu ah adoo ilaahay caabudaya oo qofkan qabriga ku jira waxba aan ka dayahayn haddana salaadii inaad ula jeesato nebi maxamed baa kuu diiday waxaana waajib kugu ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaad u hogaansanto amarkiisa oo aad adeecdo ya ayuha aladiina aamanu atiicu llaha wa atiicu rasuula walilamri minkum imaamka kuma beegnana waxba tari mayso waxaabaynu hadoore xagga dambeba ha ku yaallo walow kaana fii mu'akharati lmasjid masaajidka hadduu xagga dambe kaga yaallo iyo hadduu xagga hore kaga yaallo waa isku mid marka imaamka imaamka kuma beegnana waxba taasi arrintan ka bedeli mayso gidaaro u dhaxeeya baa su-aasha la socota qabrigaas iyo masaajidkaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam xad uma sheegin masaafada aanay bannaanayn in qabriga masaajidka loo soo jirsiiyo walihaada siduu leeyahay alimaamu asancaani kitaabkiisa subulu salaam arrintaa curfigaa loo celinaya curfiga yacnaa dadka caadadooda haddii dadku ay odhanayaan qofkan masaajidkan ku tukanayaa qabrigiibuu qaabilay ama uu jeestay ama waa qof qabri muxuu aha qofkan qabriga ku dhinac tukanaya ama qabriga ku ag tukanaya ama waxay qofkan qabrigii salaada ula jeestay mar haddii dadku ay odhanayaan intuu u jira ama ha dheeraatee ama ha dhowaatee ma banaana laa tusalluu ila alqubuur xad ma sheegin rasuulka marka xadkii maxaa loola noqonayaa ilaa curfi nnaas oo imikaba halka markaynu ku tukanayno masaajidkan dee kolleyba xabaalaha qiblada inaga xiga soo maha laakiin miyuu jiraa qof odhanaya war maxay ahayn qoladan xabaalaha xaggooda u jeesta ma jiro laakiin hadduu qofku u jiro masaafo la odhanayo war waa maxay qofkan salaada xabaalaha la doontay ama xaggii xabaalaha u jeestay markaasi ayaa arrintaasi ay mamnuuc noqonaysaa wallahu aclam waaxkam wabilahi tawfiiq وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا